shacabka magaalada gaalkacyo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaada ka dhex taagan beelo wadadego walaalaha koonfurta gobolka mudug iyadoona baaqooda ku saleeyeen wax shuruud aan loo sameyn in dadkaasi walaalaha ahna ay si nabada ay ku wada degaan kuna kala daaqaan magacayga waa macidiin cali salaab jooga gobolka mudug gaalkacyo arrintan nabadeynta la wado horta nabadeynta waa soo dhaweyneynaa arrinta nabadeyntu waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay waqtigeedii joogta dad walaalaha muslim ah oo meel wada degan oo isdilaynhaya oo maaragtay labada kun iyo shan iyo labaatanka dagaal macnaha isku haya waa wax aad iyo aad looga naxo iyadoo soomaaliya soddon iyo laba sano dagaal isku soo jirtay qabiil marka waa nasiib darro weyn in dadkaas maanta mase qabiil ay ku dagaalamaan aad iyo aad bay nasiib darro u tahay nabadeynta la wado oo wasiirada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanku ay wadaan aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaan leenahay hal la tago meesha dhibku ka jiro waxaan ku boorinaynaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka waxgaradka ah oo reer galmudug iyo puntland ama beesha leelkase walaalaha leelkase hadday wasiir leeyihiin hadday senator leeyihiin hadday xildhibaan leeyihiin meesha dhibku ku jiro oo ka jiro inay tagaan dadka kala celiyaan dadka kala qaadaan markaas kabacdi wixii dhaqandhaqaalo laysku haysto iyo wixii maaragtay dad laysku haysto markaas kabacdi la kala guro laakiin huteelada baaqyada laga jeedinhayo iyo nabadeynta laga sheegahayo kuma filna dhibka halkaa ka jira dhibka meesha uu ka jiro in la tagaan rabnaa dadka la kala qaado wiilasha qoryaha wata oo islaynaya la kala wareejiyo la kala fogeeyo dadka nabad lagu soo celiyo deegaamada markaas kabacdi wixii laysku haysto laga wada hadlo shar iyo dhibka jira ilaahay inuu naga damiyo marka labaad aniga aragtidayda nabado nabadoonka ahaan waxay leedahay borosays nabadu la maray leedahay haddii borosayskeedu qaldamana ee waxa la wadaa waxay iska noqonayaan sheeko sheekay ku bilaabanayaan sheekana waa ku dhammaanayaan borosayska nabadda la maro waxay tahay kow marka hore in colka meesha laga qaado yaalla meelaha la ysku hayaana ay noqdaan meelo ammaana oo nabaddu ka muuqato colkii jooga ay ka baxaan kow labo in wada hadal bilowdo wada hadalkoo ku salaysan xaqiiq dadka meesha ku dirirana ay ka wada hadlaan waxyaabaha la ysku hayo iyo waxa dagaalka keenay dowladduna ay korjoogto ka noqoto laakiin madaxa iyo majahan isku keenaya oo meeshii nabadda laga bilaabi lahaa ayaa waxaan ka bilaabaya ciidamada in laga qaado laga bilaabi lahaa waxaan ka bilaabaya wada hadal aan wada hadalno waxay ila tahay aniga inaan nabaddaasi ay u eg tahay nabad aan furaheedii la abbaarin